إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كل سوجنا تفسير في قرآن الكريم كاها ودرسيني صدح بقول لباتن يليه ونوغا بلابنا يا آيات لباتن يا صدحات من سورة النساء قال الله تبارك وتعالى xurrimad waxaa laga xaaraamtinimeeyey calaykum korkiinna ummahaatukum hooyooyinkiin wa banaatukum gabdhihiinna wa akhawaatukum gabdhaha walaalihiin ah wa cammaatukum eedooyinkiin inaad guursataana laydinka xaaraamtinimeeyey wa khaalaatukum habaryarihiin ayaa laydinka xaaraamtinimeeyey inaad guursataan wa banaatul akhi wiilka walaalka ah gabdhuhuu dhalay inaad guursataan ayaa laydinka xaaraamtinimeeyey wa banaatul ukhti gabadha walaasha ah gabdhaha ay dhashay inaad guursataana laydinka xaaraamtinimeeyey wa ummahaatukum hooyooyinkiinna waa laydinka xaaraamtinimeeyey allaatii hooyooyinkii ardacnakum inin nuujiyeen wa akhawaatukum gabdhaha walaalihiinana waa laydinka xaaraamtinimeeyey inaad guursataan min alradaacati nuugmada xaggeeda xaalo ay ka ahaadeen gabdhahaas walaalaha wa ummahaatu nisaa'ikum xaasaskiinna hooyooyinkoodna waa laydinka xaaraamtinimay inaad guursataan wa rabaa'ibukum gabdhahaad soo tarbiyaydeenna waa laydinka xaaraamtinimeeyey allaatii rabaa'ibta fii xujuurikum dhabihiinna ku sugan min nisaa'ikum dumarkiinna xaggooda xaalo ay ka ahaadeen allaatii dumarka dakhaltum aad u galmooteen bihinna dumarka fain lam takuunuu haddaadnan ahayn dakhaltum inaad u galmooteen bihinna dumarkaas falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin fii nikaaxi banaatihinna gabdhahay dhaleen inaad guursataan wax dembiya idinka soo gaari mayaan wa xalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiinna xaasaskay guursadeenna waa laydinka xaaraamtinimeeyey aladiina wiilasha min aslaabikum dhabaryaalkiinna xaggooda ka ahaaday wa an tajmacuu inaad guur iskugu keentaan amase addoonnimana waa laydinka xaaraamtinimeeyey bayna aluktayni laba gabdhoodoo walaalaa ilaa maakii maahane qad salafa hormaray in allaaha allah kaana allah wuxuu ahaaday oofuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan waalmuxsanaatu kuwa la qabana waa laydinka xaraamtinimeeyey min annisaa'i dumarka xaalay ka mid yihiin ilaa maa kii maahane malakaday milkiday aymaanuku midigyaalkiinna kitaaballah kataballaahu daalika arrintaas ilaahay baa waajib yeelay kitaaballah ilaahay waajib yeelidiisa calaykum korkiinnuu ku waajib yeelay wa uxilla lakum waxaa laydin xalaaleeyey maa waraa'a daalikum intaas la soo sheegay wixii ka dambeeya an tabtaquu inaad dumarkii raadidaana laydin xalaaleeyey biamwaalikum maalyaalkiinna aad ku raadidaan ood ku guursataan muxsiniina xaalo atiin kuwa dhowrsanaya hayra musaafixiina xaalo aadnaan ahayn kuwa biyo daadinaya famaa kii istamtactum aad ku raaxaysataan bihi maaga minhunna dumarka xaggiisa aad uga raaxaysataan faatuuhunna dumarka siiya ujuurahunna meheryaalkooda fariidatan mafruudatan xaalay tahay meheryaalkaasu mid la waajib yeelay walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin fii maa shaygii taraadaytum bihi raalli aad iskugu noqoteen min bacdi alfariida qadarid ka gadaal xaalu ahaaday ina allaha allah kaana allah wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xakiiman oo xikmad badan aayaadkan iyo aayaddii ka horreeyday ee darsigeenni shala u dambeeyey waxaa rabbulcaalamiin ku caddeeyey dumarka ragga ka xaaraamta oo aysan guursan karin aayadda ugu dambeeyday dersigii shalay laga soo bilaabo ilaa aayaadkan hadda aan akrinay waxa weeyaan intaas waxaa ilaahay ku sheegay dumarka maxaarimta la yidhaahdo oo ninka ka xaaraamtaa inuu guursado marka afar iyo tobanaana ilaahay sheegay toddoba nasaba iyo toddoba sabab ah afar iyo tobankaas ayuu ilaahay sheegay sunnaduna waxay ku dartay kuwo kaleeto oo afar iyo tobanka way ka badan yihiin dumarka waxa weeyaan ka xaaraamtaa ninka inuu guursado laakiin afar iyo tobankaasay aayaadkaanu naskareeyeen axaadiista saxiixaana qaar kaley ku dartay kii ugu horreeyey darsigii horaan ku soo ogaana waxay ahaayeen aabbaha islaam uu guursaday haddiiba caqdi nikaax ugu dhacay xataa yuusan yaysan u guri gelini waa kaa xaaraam duu u galmooday waa kaa xaaraam dii uu addoonnimo xataa ugu galmooday waa kaa xaaraam xataa shubha hadduu ugu galmooday waa kaa xaaraam bal culummada gabal waxay yidhaahdeen shahw ahaan danac hadduu ku galo saasuu fiiriyey waa kaa xaaraam shahw haddii danuba ka gashay ma waa ka xanaxaafimkatin halkaan waan kugu dhigaya tafsiirka iyo qisas arrintaas waxa weeyaan dhacayba hadda ka hor zamankii saxaabada waxaana la ogsoon yahay dadku mugta xuduuddaale hadday ka gudbaan fadeexadooda waa iska bannaan yaa dadka banneeyey dumarka in la xado fadeexooyinka waaweyne ku dhaca waxaa ka mid ah odayaa gabar la sheekaystay markaasuu la heshiiyey inuu xado oo uu masaafaysto gabadhii markuu masaafay rabow la heshiiyey marka nin wada oo wehel u noqduu rabaa wiilkiisi uu yidhi kaala wehel ii noqo wiil weynu dhalay wiil weynu dhalay uu yidhi wehel ii noqo xaajiyadaa lagu qaaday marka waa lala cararaao meel fog in la geeyaa la rabo xaajiyadii marka horey asaga iyo darawalkiyaa ka koray gabadhii gadaalay saaranta wiilku yidhi maadhow ii waardiyey odag iyo caylaaya inuu gadaal ka yimaada laga cabsana odagii dhalay oo raacda ah inuu yimaadaa laga cabsana damaragaba hubaa la qaadana si raacdooda layskaga reebo waaba dhacdayna qaar int hub qaatay odagii ka dagiin bawdo ka jabshay ee hore usii watay marka korunta saartay uu yidhi iga fiiri gabadhana baa iisii waardiyey intuu kor saarnaayo gabadh leeshi wiilkii inay waxa odagaan iska daaya intuu qaano labadoodu ay arrinta dhammaystaan ilaa mogtahay asagaa xaday markaas ilahay ciqaab bal fiir waxyaala cajaa'ibta maadaama asagu nin islaam muslima soo xaday isagiiya ilahay ciqaab ku lid hadhow shiikiyaa loo tegey markii tuuladii loo socday la tegey shiikii wuxuu yidhi gabadhaan waxad gabadhaanu wataa haye maanday waa sidiisii wuxuu yidhi wilaayada ii dhiibo miga weli dhigataan kugu xidhee yaad igu xidhaydaa ninkan odaga ah odaygaas ma rabitaan dad waxay ugu xidhayda wiilkaas ugu xidhay dii kalena anu odaga ma rabo war soo maana wada socon waxaa saa tihin bal soo shira adeer waxaa tii aniga kuma rabo wiilka haddaad siinaydan isi haddii kaloo dhigan khalaas ma ujeeda warka maaqan munkara cunugaas ugu jiraa fiiri bal cunugaas inta munkar uu ku jira fiiri mar gabar islaamiyadu xadaa wax ka xadaa mar odagiiu dulminaa mar gabar odagiiba danu ka gasho danac ka galayuu ka hoos bixina ka war kii dhalay bal caaqnimada iyo caasiwaalidinimada meeshuu ka gaaray waxaa waxaas soo ma jeedin marka waxaasoo dhan sharcigu hore uga hadlaa waa xaaraan wey dii haddii aabbahaa damaaciyeyba islaamtan khalaas wey waa inaad ka fogaato ilaa wuxuu yidhi subxaana xurrimat waa la xaaraamtinimeeyey calaykum korkiinna ummahaatukum hooyooyinkiin inaad guursataana laydinka xaaraamtinimeeyey maxaa loo jamciyey ummahaat hooyooyinku tiradii ka bateen hooyo haddii lagu yihi waa hooyo iyo ayeeyooyinkii oo dhan wey waa hooyo iyo dhammaan ayeeyooyinka hooyadaa aabbahaa dhashay hooyadaa hooyadaa dhashay hooyadaa awowayaalkaa dhashay tii ayeeya dhashay dhammaan waxa weeyaan hooyada adiga ku dhashay iyo cid kasta oo adugu aad ka soo farcantay hooyadii dhashay marka ayeeyooyinkiioo idil wey wakadaalika hooyadii ku nuujidayna waa lamid tii ku nuujidayna waa la mid iyo hooyadaas hooyooyinkeed waa la mid iyo ninkii qabay islaamka ku nuujiday hooyadiis iyo ninkaas aabbihiis hooyadiis marka ciddii waxaweyn aad ka soo farcantay aabbiyo hooye hooyooyinkoodiioo dhan waxaweyn hooyay kuu yihiin marka saasaa loo jamcina waa hooyadaa iyo ayeeyooyinkii oo dhan weyn xurrimad waa la xaaraamtinimeeyey calaykum korkiinna ummahaatukum hooyooyinkiin inaad guursataan waa laydinka xaaraamtinimeeyey oo taxriim abadiya wey taxriimku waa labo qur-aankii sunnadu sheegaan taxriim abadi ah weligaa waa kaa xaaraan mid ah iyo taxriim mu'aqad ah oo wakti leh oo lagu leeyahay ilaa waktigaasay xaaraan kaata taxriimkana marka waa taxriim abadi ah weligaa waa kaa xaaraan wey wa banaatukum gabdhahaad dhashayna waa laydinka xaaraamtirimeeyey gabadhaad dhashay haddii lagu yidhi waa adiga kuwa aad dhashay iyo wixii carruuroo dhashay wixii ka farcamay dhammaan oo aan meel lagu joojiye lahayn adiga kuwaa dhashay iyo carruurtaa dhashay gabdhihii ka farxamay dhaleen gabdhahaadii gabdhahay dhale wiilashaa dhashay gabdhahay dhale dhammaan waxaasoo dhan waa gabdhihii aad dhashay lamid yihi wa banaatukum gabdhihii aad dhashayna waa laydinka xaaraamtinimeeyey wa akhawaatukum gabdhaha walaalihiinana waa laydinka xaaraamtinimeeyey waxa weeyaan gabdhaha walaalaha oo halkan lagu sheegaya waa gabadhii walaashaheeda kugu aabbiya hooyo aheed iyo gabadhii walaasha aheed oo kugu aabba aheyd iyo gabadhii walaasha aheed oo kugu hooyo aheyd saddexdin wey saddexdaas tidii kugu aabbe aheyd iyo tii kugu aabbiyo hooyo aheyd iyo waxa weeyaan tii kugu hooyo kaliya aheyd saddexdiin waa soo gelayaan waa lagaa xaaraamtini ma guursan kartid wa cammaatukum eedooyinkiina waa laydinka xaaraamtinimiyey eedooyinka eedooyinka waxa weeye adiga aabbaha walaalihiis adiga aabbaha walaalihiis gabdhaha dumarka walaalaha la-ah oo eedada adiga ku ah waa kaa xaaraan awoowayaalka walaalahoodna waa kaa xaaraan awoowayaalka oo waa maxay waxa weye waa aabbo eedooyinkiis iyo hooyo eedooyinkii marka marka lagu yihi eedooyinkii waa laydinka xarimay adiga eedada waa kaa xaaraan aabbaha eedadiisna waa kaa xaaraan hooyada eedadeedna waa kaa xaaraan oo waxay tahay aabbaha iyo awoowayaaloo dhan dumarka walaalahodaa kaa xaaraan wey waa intaas aabbaha gabdhaha walaalihiisana waa kaa xaaraan awoowayaaloo dhan ama ha ahaado awowga dhanka hooyo ka yimid ama ha ahaado awowga dhanka aabba ah dhammaan walaalahood waa kaa xaaraan eeday ku yihi oo sharcigu eedu yidhaahdaa waxa weeyaan hooyo eedadeed waa eedada aabba eedadiis waa eedada sharcan saasaa la yidhahda adugu ayeeyadaa darab laakiin sharcigu waa eedo wey cama wey marka dhammaan eedooyinkii waa kaa xaaraan aabbaha eedooyinkiis hooyada eedooyinka waxa weye eedooyinkeed iyo adiga eedooyinka wa khaalaatukum habaryarihiinna waa laydinka xaaraamtinimiyey habaryarihii waxaa iyagana soo gelayeen waxa weeyaan hooyadaa gabdhaha walaalaheeda iyo waxa weeyaan ayeeyooyinka oo idil ama dhanka aabbaha ka yimaadeen ama dhanka hooyaha ka yimaadeen ayeeyooyinkaas gabdhaha walaalahood waa habaryar waa habaryar hooyadaa gabdhaha walaalaha la-ah waa habaryaraha ayeeyadaa aabbahaa dhashay iyo ayeeyadaa hooyadaa dhashay dumarka waxa weeyaan walaalaha la-ahna waa habaryaraha marka macnuhu waa maxay adiga habaryaraha waa kaa xaaraan aabbaha habaryarihiisna waa kaa xaaraan hooyo habaryarteedna waa kaa xaaraan dhammaan waa habaryaro waa habaryar wa banaatul akhi wiilka walaalkaa gabdhuhu dhalayna waa la xaaraamtilmeeyey inaad guursataan wiilka adiga walaalkaa ha ahaada walaalkii kugu aabbiya hooyo ahaa ha ahaada walaalka kugu aabbaha ah ha ahaada walaalka kugu hooyada ah saddexdaba wiilka walaalkaa ah gabdhuhu dhalay waa laydinka xaaraamtilmeeyey waxa weya walaalkaas walaalkii kugu aabbiya hooyo ahaa walaalkii kugu aabba ahaa walaalkii kugu hooyo ahaa gabdhaha uu dhalay waa laydinka xarimay ilaa waxaweyn gabdhahaas adeeraad u tahay adeeraad u tahay wa banaatul ukhti gabadha walaashaa ah gabdhahay dhashayna waa laydinka xaaraamtinimeeyey gabadha adiga walaasha ah tan kula dhalatay ee kugu aabbiyo hooyo ah ama kugu aabba ah ama kugu hooyo ah gabdhaha ay dhashay waa laydinka xaaraamtinimeeyo abtiyaad u tahay marka waa laydinka xaaraamtinimeeyey toddobadaas waa toddobadii nasabka aheyd toddobadaas aayaddu hadda aan ku soo marnay waa toddobadii nasabka aheyd toddobadii sababka aheyd mid aayaddii waxaan ku soo marnay darsigii shalay u dambeeyey waxa weeyaan lixna aayaadka soo socdaa sheegaya toddobadii sababta aheyd ilaa wuxuu yidhi subxaana wa ummahaatukum hooyooyinkiinna waa laydinka xaaraamtinimeeyey allaatii hooyooyinka ardacnakum idin nuujiyeen hooyooyinkii idin nuujiyeen haddii hooyadaa hooyo aan ahayn ay ku nuujido hooyoo kale kuu too inaad guursataa waa kaa xaaraan hooyadaa hooyo aan ahayn hadday ku nuujido waa kaa xaaraano hooyo ayay kuu ta waxaa la mid ah hooyadaas ku nuujiday hooyadeed waa ayeeyada waa hooyoo kale waxaa la mid ah hooyadaas ku nuujiday ninka qaba aabbuu ku yahay hooyadiis marka waa hooyoo kale marka hooyooyinkii nuujiday saasaa loo leeyay hooyadii toos ku nuujiday hooyadaas hooyadeed ninkii qabay hooyadiis kulli waa idinwaa laydinka xarim wa akhawaatukum gabdhaha walaalihiinana waa laydinka xaaraamtinimeeyey min alradaacati xagga nuugmada xaalay ka ahdeen gabdhahaas walaalaha waxa weeyaan gabdhaha nuugmada kugu walaalahe naaska kula nuugay waxa weeyaan waa walaasha oo kale ma guursa karti waa laydinka xaaraamtinimey waa laydinka xaaraamtinimey marka nuugmada labadaasa aayaddu ku soo koobtay laakiin xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi yaxrumu min aradaaca maa yaxrumu min annasab wa fii riwaayatin ina aradaacata tuxarimu maa tuxarimu alwilaada nuugmadu waxay xaaraamtinimaydaa wixii ay xaaraamtinimaydo dhalashadu marka waxa weye nuugmadu toddobadii nasabka ku xaaraamti noqoydoo kaley xarimaydaa toddobadiina sidaanay noqonayn laba aayaddaa kuu naskarayday hooyadii ku nuujiday garatay iyo hooyooyinkeeda iyo weliba ninkii qabay waxa weeye hooyadiis waa hooyooyin waa hal mida gabdhihii naaska kula nuugayna waa la sheegay labadaas aayaddaa naskarayday shanta kale sidaanay ku imaanayaan islaanta adiga xaaskaaga ahayd qabto carruurta ay nuujidaa waa banaatukum fi radac gabdhihii aad dhashay lamid yihin waa laydinka xaaraamtinimey waa laydinka xaaraamtinimey ninka qaba islaanta ku nuujiday gabdhaha walaalihiisna waa eedooyinka fi radaa waa laydinka xaaraamtinimeeyey islaanta ku nuujiday gabdhaha la dhashay wa khaalaatukum fi radaa waa habaryarihii nas waxa weyaan xagga nuugmada waa habaryarihii xagga nuugmada waa laydinka xaaraamtinimeeyey wiilka naaska kula nuugay gabdhaha uu dhalo waa banaatu akh fi radaac waa laydinka xaaraamtinimeeyey gabadha naaska kula nuugtay ee walaasha ah gabdhahay dhashana waa laydinka xaaraamtinimeeyo abtiya intaa xagga nuugmada toddobadiina waa kuwaasa marka toddobada nasabka ku xaaraamtaa naftoodoo kaleetaa ku xaaraam ah waxa weyn xagga nuugmada yaxrumu min aradaaca maa yaxrumu min annasab laakiin nuugmada ee intaanan ka gudbin aayaadkaas waxaan soo ogaanay markaa xagga nasabka ha ahaato ama ha ahaato xagga nuugmada gabdhaha aad dhashay waa kaa xaaraam inaad guursato jumhuurtu waxay u daliishadeen aayaddaas waxa weeyaan gabadhii dariiq xaaraana looga abuuray ninka ee biyaha zaaniga laga abuuray waa ka xaaraamo ma guursan karo jumhuurtu saasay u daliishadeen oo waxay yidhaahdeen xurimat calaykum mahaatukum wa banaatukuma ilaah yidhi gabdhihii aad dhasheen waa laydinka xaramtimin jumhuurtu saasay mareen waxay yidhaahdeen xataa isagoo nasabku sugnayn oo u xaaraam ku dhalay haddana ma guursan karo imaamu shaafici taas wuu ku khilaafay wuxuuna yidhi waa xalaal sababto ah gabar uu dhalay sharcigu ma yidhaahd sharcigu hadduu gabar u dhalay dhihi lahaa isagaa weli u noqo lahaa biilay ku yeela laheed waa dhaxli laheed midnana ma dhacdo oo waxa weye ninkan hadduu carruurka ku dhalo xaaraan ma banaana in la yidhaha biilkeen adaa dhalay saa sharci maba ahan inuu dhalo sharciga carruur uguma aha biil kuma leh ma garat duu dhintana dhaxalkiisa waxba kuma leh mana sheega karto inay ku abtirsataa uma banaana marka imaam shaafi wuxuu leeya wixii werad ma aha sharcan mar haddaysan sharcan ahaynna waxa laga hadla waa sharci marka ka mid ma aha carruurtuu dhalay hadduu doonaa iska guursado maaha marka calaa kulli xaal inuu iskaga fogaadaa ku fiican day awalna uu xaaraam ku dhalay danay culimmadii shaki geliyeen qaar inuu ka fogaado ayaa fiican ayaa fiican nuugmada marka ilaahi weynaa subxaana wa tacaala uu noo sheegay in hooyooyinkiina nuujiyey ilaah naga xarimay iyo gabdhihii nala nugay naaska waxay isku khilaafeen culummada nuugmada uu xarimta waa tee hooyo kastay carruur naaska afka u gelida uu wax yar jaqo waa ka xaaraan miya alcilmiga gabar sidaasay mareen waxay yidhahdeen haddayba naaska u dayday uu caana ka jaqo hal mar inta nuugo uu guriga canuhu maraanay caloosha tagaan khalaas wey waa ka xaaraam hooyayna u tahy sidaas a'immada gabolaa mareen waa qowlka imaamu maalik cabdullahi bn cumar xataa oo laga wariya waa qowlkaas ahlucilmiga gabana waxay dhahdeen saddex nugmo ayaa xarimayda saddex goor markay hooyadu nuujto saddex goor haddii lagu yidhahdo waa saddex goloo kala tagsan hal nugmo waxaa la yidhahdaa naaskan hooyadu inay u daydo kan kale u daydo u daydo bis ay meel seexido mar kale la soo qaado ee la nuujiya nugmadii labaad noqeen ee midaan inta naaskan loo dhiibo markuu jaqo kan kale loo dhiibayo waa hal mida taas ilaa qofka qadada haddii saddex weel loogu keeno midkaana gacanta geliyo kana gacanta geliyo waa hal qado sooma saas weeyaan marka saddex nuugmoo kala duwan waa inay nuujido waxayna u daliishadeen ahlucilmigaasu xadiiska saxiixulmuslimka min xadiidi caaisha ee rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tuxarimu almasatu wala almasataani wax ma xaaraamtinimaydo nuugmo mar ah iyo nuugmo labahu midna marka xadiidkaas mafhuumul mukhaalafada aan waxaan ka qaadana yidhahdeen haddii laydin mid iyo laba ma xarimto saddex inay xarimayo saddex inay xarimayo waana qowlka uu ku tegay imaam axmed iyo isxaaq ibnu raahwey iyo qaybkooda ahlucilmiga kalena qaarkoodna waxay ku tageen shanaa ugu yar inta waxarimta shan gooroo kala tagsan shan goora ugu yar waa inay nuujido mar haddana mar kaleetoo ka duwan nuujido dana mar kale shan mar oo kala duwan wax ka yarna caruurka hooyo ugu noqonme axkaamuna ka laasimimen waxayna u daliishadeen xadiidka saxiixmuslimka min xadiidi caaisha oo caaisha waxay tidhi kaana fiimaa anzala allaahu min alqur'aani cashru radaacaatin macluumaatin yuxarimna qur-aankii ilaah soo dejiyey waxaa ka mid ahaa shan toban nuugmo oo la yaqaano ayaa wax xarima uma nusikna bikhamsin macluumaat waa la nasaqay xukunkaas waxaa lagu nasaqay shan nuugmo toban ay tii hore aheed toban nuugmo oo la yaqaana wax xarima waa la nasaqo waxaa lagu nasaqay shan nuugmo oo la yaqaan ah wax xarima fatuwufiya rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wa hunna fii maa yuqra'u min alqur'aani rasuulkii waxaa la oobsaday ayadoo qur'aan ahaan loo aqraayo oo man bacda nebiya la nasaqa ayadaas qur-aanka kuma hayni aw bacda nebiy waxba lama nasaqo aawey waxay ku fasayn sida imaam albayhaqi iyo aimo kaleba u caddeeyeen waxaa loola jeedaa macnaha aakhiru xayaatiyey aayaddaneed marka la nasaqay marka dadka gobol ka mid ahoo weli in la nasaqayba aan la gaarsiin aa qur-aan ahaan u akrinaayeen sida dadka tuulooyinka fogfog jira oo kaleeto ee aan weli la gaarsiin waa la nasaqay iyagoo qur-aan ahaan u akrinaya oo qur-aan aayad qur-aan ay u tahay khamsu radaacaatin macluumaatin yuxarimna ayaa rasuulka la obsaday salawaatullahi wasalaamu calayh taas waxay tusaydaa marka in aayaddaas aakhiru xayaati nebi ay aheed waxaa la nasaqayna ma ahan waxa weeyaan xukunkeedii ee waa lafdigii lafdigii qur-aan ahaan looma akriyo waana nasaqay laakiin xukunkii waa baaqi sidaas darteeda aayaddaas waxaa xukunkeedu caddaynayaa in shan goor ay waxarrimto waa sariix marka shan goor inay waxarrimto ayay caddaynaydaa mafhuumkeeduna wuxuu caddaynaa shan wax ka yar inaysan waxba xarrimin marka xadiidkii horeto saddex lahaa mafhuum ahaana looga qaatay waxa waxarrima inay saddex yihiin xadiidkaana manduuq ahaana looga qaatay inay shan waxarrimto manduuq iyo mafhuum hadday iska hor yimaadaanna yuqadamu manduuqu cala almafhuum hadda manduuqa la hormarina idan qowlka raajixa wuxuu yahay waxa weeyaan shan mar oo kala duwan markay hooyadu nuujido markaasay hooyo carruurta u noqonayda wax ka yarna hooyo ugu noqome taas waa shardi markay u noqonaydo hooyo shardi kale waxaa shardi ah weliba xadiidku xadiidkaas kala yimaan xadiid kalaa tusayda shanta waxaa ka mid ah xadiidkii waxa weeyaan sahla binti suhayl sahla binti suhayl oo rasuulku sala allahu calayh wasalam markay u sheegtay saalim mowla abi xudayfa uu nabigu yidhi shan goor nuuji oo bukhaariga muslim ay wariyeen isagan shan goor nuuji uu ku yidhi marka kaas waa shardiga koowaad oo nuugmadu markay waxarimaydo waa inay shan mar tahay shardi labaaday leedahay markay nuugmadu waxarimaydo waa in uu yahay carruurku xilligii nuugmada mid ku jira ila nuugmada sharciga xilli iyo waqtigii u sameeyey xilli iyo waqtigii u sameeyey xilligaasuna wuxuu yahay laba sano iyo intii ka yar laba sano iyo intii ka yar waana siduu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala waalwaalidaatu yurdicna waalwaalidaatu yurdicna wlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca marka ilaahi wuxuu sheegay subxaana wa tacaala laba sano marka la nuujiyo nuugmadii waa dhammaystiran shayguna hadduu dhammaystirmo waxa ka dambeeya ku xugun maa marka waa dhammaystirantay nuugmadii nuugmada ka dambayda ictibaar male marka waxaa la rabaa laba sano caruurku intuusan gaarin inay nuujido hooyadu markaas way markay hooyo u noqonaydo waa jira qowl dhahaya waxa weyn xataa qof weyn haddii la nuujiyo waxa weeyaan hooyo waa loogu noqona waana qowlkii caaisha ay qabtay caaisho ninkii oo maaragta dadka ehelkaa laakiin aan maxramka u ahayn ee ay istiraado mar walba inaad ka xijaabato oogaa culaysaa ku jire gabdhaha walaalaheeda ama habaryaraha ay u tahay gabdhaha habaryaraha ay u tahay ay dhihi jirtay shan goor ii nuujiya markay nuujiyaane khalaas ay sidaas maxram ugu noqon jirto laakiin ummahaatulmu'miniinka kaleo dhan xaasaskii nabigaoo kaleo dhan way ku inkiri jireen ayagu oo waxay dhihi jireen markay maxaad sidan u yeelada markay yidhaahdaan oy tidhaahdo waa tii sahla binti suhayl nuujiday saalim mowla abi xudayf isagoo nin weyn aho garle ay nuujiday nabigaana yidhi nuuji saasayna maxram ugu noqon ee taasoo kale waayay dhihi jireen ummahaatulmu'miniinka kalena waxay dhihi jireen maya arrintaasu qoyskaasay khaas ku ehay waa xugun khaasa saasay dhihi jireen iyaduna khaas maahanay dhihi jirtay baahi jirta lagu xali baahidina waa taaganta laakiin jumhuurtu qowlkaas horay mareen qowlkaas hore oo labada sana ah labada sana ah ayay mareen marka axaadiista gobol ka mid ahna sidaas ayaa laga fahmaa oo waxa weeye nuugmada oo waxa weeyaan wax xarimaydaa inay tahay nuugmada mindhicirada dilaacida ee mindhicirka gasha nuugmada jirka kolida ilaa hooyada marka ay carruurka nuujido caanaheediiya jirkiisa galaa markaasu wuxuu noqonaa bacd iyadii ka mida bacdi ka mid a laakiin qofka weyn caanihaba inaysan waxba jirkiisa korin ayaa dhici karta marka masaladaas khilaaf laakiin jumhuurtu qowlkaas ayay mareen taas nuugmadiian uga baxnay sooma jeedid nuugmadii iyo nasabkii labadaba intaasaan kaga baxnay haddana dumarkaloo ilaahay naga xarimay uu ilaahay noo sheegay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa ummahaatu nisaa'ikum dumarkiinna hooyooyinkoodna waa laydinka xaaraamtilmay inaad guursataan dumarka aad qabtaan oo xaasaskiinna ah hooyooyinkood waa laydinka xaaraamtilmiyey waa laydinka xaaraamtilmiyey waxa weeye ninku hadduu gabar guursado lagu nikaaxiyo nikaaxa lagu nikaaxiyo ay xaaraan uga noqonay hooyadeed nikaaxa lagu caqday bis oo mujarad ahay hooyadeed xaraam uga noqonay weligiis dambena xalaal u noqon may bimujaradi alcaqdi oo kaliya ayay uga xaaraam noqonaydaa gabadhii dhashay xaaskiisa saasay xaaraam uga noqonay markuu gabadha lagu nikaaxiyo hooyadii dhashay caqdigaasay xaaraam uga noqonayn xataa hadduusan u galmoon xataa markii lagu nikaaxiyo hadduu ama furo ama ka dhinto khalaas weeyaan waa ka xaaraam noqonayda hooyadaas ilaa wuxuu yidhi subxaana wa ummahaatu nisaa'ikum dumarkiinna hooyooyinkood waa laydinka xaaraamtinimeeyey wa rabaa'ibukum gabdhahaad soo korideenna waa laydinka xaaraamtinimeeyey allaatii gabdhaha fii xujuurikum dhabihiinna ku sugan oo korkiinna ku soo koray min nisaa'ikum dumarkiinna xaggooda xaalo ay ka ahaadeen allaatii dumarka dakhaltum aad u galmooteen bihinna dumarka fain lam takuunuu fain lam takuunuu haddaadnaan ahayn dakhaltum inaad u galmooteen bihinna dumarkaas falaa junaaxa wax dembi ah calaykum korkiinna ma ahaanin fii nikaaxi banaatihinna gabdhahooda inaad guursataan waxaa kaloo ilaahi weynaa subxaana wa tacaala ragga ka xaramay inay guursadaan waxa weeyaan islaanta ninku uu qabo gabadha ay dhashay nin kale u soo dhashay rabiibaa la yidhahdaa rabiiba waxa weeyaan islaanta ninku uu qabo gabadha ay nin kale u soo dhashay laakiin gabadhaasu waxa weeyaan ku xaaraan noqon maydo nikaaxa oo kaliya caqdiga oo kaliya ku xaaraam noqon maydo ee waxay ku xaaraam noqonaydaa markuu inta guursado hooyada u galmoodo duuntee waxbay lagu nikaaxiyo isagoon u galmoon ay ka dhimato waa guursan karaa gabadhii gabadhii ay dhasheen ninka kale usoo dhashuu guursan karaa markii lagu nikaaxiyo hadduu furo waxa weeyaan gabadhii nin kale u dhashay waa u guursan karaa oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ta wuxuu ku qayday raqiibadu markay xaaraam kaa noqonaydo waa markaad hooyadeed u galmooteen hooyadeed markaad u galmooteen weeyaan ee haddaadna u galmo maya laakiin hooyada waxaan soo sheegnay caqdiga keliya gabadha markay caqdiga lagugu nikaaxayo hooyadu kaa xaaraam noqonay masaladaas waa sidaas waxaa jira qowl laga wariyey cali bn abi aalib radia allaahu canhu qowl laga wariyey cali bn abi aalib radia allaahu canhu oo la weydiiyey nin inta gabar guursaday furay intuusan u galmoon hooyadeed ma guursan karaa uu yidhi waa guursan karaa sanad saxiixuuna uga sugan yahay cali bnu abi aalib radia allaahu tacaala canhu sanad saxiixa uuna uga sugan yahay weliba masaladaas laakiin waxa weeyaan qowlka kale ayaa qowlka saxaabada iyo jumhuurta agtarkoodu ay mareen salaf iyo khalafba waa qowlkaas kale in hooyada caqdiga oo keliya ay xaaraam uga noqonaydo waxa weeye ninka markuu caqdiba sameeyo waa qowlkaas kale oo cabdullahi bni mascuud laga wariyey cimraan ibni xusein cabdullaahi bni cabbaas masruuq daws ibnu kaysaan cikrama mowla cabdullaahi bni cabbaas cadaa xasanulbasri afarta madhabood fuqahaau sabca jumhuuru lfuqahaa qadiiman wa xadiian qowlkaasay mareen qowlkaas cali bnu abi aalib waxa weeyaan unbaa laga wariyaa zayd ibnu haabitna waa laga sheegay asna zayd ibnu haabitna asna waa laga sheegay laakiin qowlka jumhuurta waa qowlkaas isaguna rabiibada ilaa wuxuu yidhi subxaana wa rabaa'ibukum gabdhaha aad soo tarbiyeydeena laydinka xaaraamtinimay allaatii gabdhahaasoo fii xujuurikum dhabihiinna ku sugan min nisaa'ikum dumarkiinna xaggooda xaalay ka ahaadeen markaa xujuuru waa jamcu xijrin xijrigana waxaa loola jeedaa waa ricaayada iyo ilaalinta ninka gabadha ku soo gortay waxay yidhaahdeen culummada muslimiintu fii xujuurikum kharaja makhraj alghaali falaa mafhuuma lahu fii xujuurikum gabdhaha dhabtiinna ku soo karay marka la leeyahay sida khaalibka waxay tahay ninku hadduu islaam guursado gabadhii ay nin kale u soo dhashay gurigay ku koray ninku hadduu islaam guursado gabar leh sida khaalibka gabadhii un gurigiisa ku koray saasaa laga hadlaa maahane gabadhu hadday guri kale ku soo kortana waa lama dadna weligiis arag oo islaamtiiaad guursatay gabadhana cid kaleba haysato ayeeyadeeda mala waxaa hayday ma markaasaa islaamtii kaa dhimatay gabadhaas ay dhashay ma guursan kartid waa kaa xaaraan sidaasay jamaahiiru ahlicilmi ay mareen jamaahiiru ahlicilmi oo afarta madhabood fuqahaau sabca jumhuurulkhalafi wasalaf sidaas ayay mareen sidaas ayay mareen waxaa jira qowl caliy bnu abi daalib oolemaya daysan gabadhu gurigaaga ku soo korin ee ay meel kale kusoo martay waa guursan kartaa daysan gurigaaga ku soo korin ee ay meel kale ku soo kortay waa guursan kartaa cumarna waa laga wariya xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi wal aharu saxiixun can cali afarkaas waa ka ansaxay cali wakadaa saxa can cumara cumar lafkiisuna sidoo kale uga ansax sidoo kale uga ansax annahu aftaa man sa'alahu idaa tasawaja binta rajulin kaanat taxtahu jaddatuhaa walam takun ilbintu fii xijrihi waa sanad saxiixu uga ansaxayo laakiin xaafidku wuxuu yidhi walowla alijmaacu alxaadisu fi lmas'ala hadduusan jiri lahayn ijmaaca soo diriyey masalada ee markii dambe mas'aladii culummadii muslimiintu ku ijmaaceen wa nutratu lkhilaafi iyo khilaafkoo naadir noqday lakaana alakhdu bihi owlaa in la qaato habboonaa leha waa la qaada laha laakiin waxaa diiday oo diidaya in la qaato ijmaaca ka dambeeyey ijmaaca ka dambeeyey marka fatxulbaariga uu ku leeyay juska sagaalaad boqol sagaashan iyo sideed wey xaafid ibnu katiirna halkan waa ku sheegaya qowlkaas cale calaa kulli xaal qowlka sawaabka waa qowlkaas wakadalika ijmaaca culummada kaloo sheegtayna waxaa ka mid a xaafid abu cumar ibni cabdilbar ayaa ka mid marka gurigaaga inay ku korto iyo guri kale inay ku korto waa isku mid waa kaa xaaraan ilaa wuxuu yidhi subxaana wa rabaa'ibukum gabdhaha aad soo tarbiyaydeena laydinka xaaraamtinimay allaatii gabdhaha fii xujuurikum dhabihiinna ku sugan min nisaa'ikum dumarkiinna xaggooda xaalay ka ahaadeen allaatii dumarka dakhaltum bihinna aad u galmooteen fa in lam takuunuu haddaadnan ahayn dakhaltum inaad u galmooteen bihinna hooyooyinka falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin fii nikaaxi banaatihin inaad gabdhahooda gursateen dembidin kama saarna wa xalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiinna xaasaskoodana waa laydinka xaaraamtinimay waxaa kaloo ilaahay xarrimay inay raggu guursadaan wiil uu dhalay gabar uu guursaday diba lagu nikaaxiyo caqdiga keliyahay xaaraam ku noqonay wiilka adugu aad dhashay xaaska uu guursaday caqdiga lagu caqdiyo lagu nikaaxiyo xaaraam kaa noqone maxaarimtaadayna ku jirta oo dadka aad maqasho laydhaha maxramka oo gabadhu markay safreed inay raacaan la doonaa waa dadka aayaddan daldalayso dadka aayaddan ay sheegaydo ama nasab ha ahaadeen ama radaac ha ahaadeen dhammaantood waa maxaarim waa kuwa gabadhu markay safreed oo laleeyahy waa inay raacaan mid ka mida kuwaan wey maxaarimta aad maqashaa marka aabbaha wiilkuu dhalay gabadha uu guursaday waa ka xaaraan caqdiga keliya uga xaaraanta hadduu inta lagu nikaaxiyo furo iyagoon is arag khalaas waa ka xaaraan aabbihii waa ka xaaraan maxaa ilaahi waa idlaaqay wa xalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiinna xaasaskoodana waa laydinka xaaraamtinimay xalaa'ilu waa jamcu xaliila xaliiladana waa midda xalaasha u ah waxa weeyaan wiilka alladiina wiilasha min aslaabikum dhabaryaalkiinna xaggooda ka ahaadeen min aslaabikum waxaa laga taxarusayaa waxa weeyaan tabanigii iddicaagii waxaa jiri jirtay jaahiliga aabbuu wiiluusan dhalin inuu yidhahdo wiilkaygii wiilkana loogu abtiriyo laydhaha in hebel kaas wiilku miduu guursadaa waa kuu xalaal suuratulaxsaabaan ku soo marnay dhaqankaas ilaahay waa burburshay nebi moxamed sala allahu calayh wasalam aa ilaahi weynaa u guuriyey gabadhii uu furay zayd ibnu xaarifa oo nabigu ka wiil dhigtay intaan ilaahay mahayin falamaa qadaa zaydun minha wadaran zawajnaaka likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciya'ihi idaa qadow minhuna wadara wa kaana amrulahi mafcuula marka wiilasha aad dhasheen weeye wiil beenbeenood iska sheegateen islaamu guursaday kaa xaaraan maaha kaa xaaraan maaha wa an tajmacuu inaad kulmidaanna waa laydinka xaramtirin marka hadda waxaan kaloo soo qaadannay marka laga reebo nasabkii iyo radaacii waxaan kaloo qaadannay saddex kale oo xagga musaaharada ku xaaraan iyo aayaddii hore darsigii shalay ku jirtoo xagga musaaharada afar musaaharada ama xagga xididka ah oo xaaraam ku noqonaya waa dumarkii waxaweyn aabbahaa guursaday iyo dumarkii wiila dhashay uu guursaday iyo xaaskaaga hooyadiis iyo waxa weyan xaaskaagu gabadhay dhashay haddii aad xaaska u galmooteen afarkaasna waa musaaharada xaggeeda xagga sihriga iyo xidibka ay xaaraam ku noqdaan abadi an weligood aan xalaal ku noqin halkan ilaahi weyna wuxuu noogu sheegaya subxaana wa tacaala taxriim mu'aqad ah dumarna la ka xaaraamtinimeeyey laakiin si mu'aqad oo ku meelgaar hadhow inay kuu xalaal noqotaan la arkaa kuwaas marka mu'aqadkaa fiiri kuwaan mu'aqadkaa maxram lama yidhaahdo sharciga maxram lama yidhahdo waa ka duway kuwii horeo dhan oon sheegnay toddobadii nasabka aheed iyo toddobadii radaac aheed iyo afarta sihriga isku dar sow siddeed iyo toban maahan dhammaantood waa wada maxram ka xijaabamee gabadhu waxauu la safraa dhammaan maxramay wadahayn kuwaas laakiin kuwan mu'aqadka ahee sida kumeelgaarka lagaaga xarrimay maxram kuuma ahan waa inay kaa xijaabataa mana guursa kartid ilaa wuxuu yidhi subxaana wa an tajmacuu inaad kulmidaana laydinka xaaraamtinimeeyey bayna alukhtayni laba walaalaa laba gabdhoodoo walaala inaad isku keentaan waa laydinka xarim ma bannaana ninku inuu guursado laba gabdhoodoo wada dhalato iskumar isku mar waxa weeyaan ha ahaadeen kuwo isku aabbii hooya ha ahaadeen kuwo isku aabba ha ahaadeen kuwo isku hooyo keliya labada gabdhood marba hadday wada dhasheen hal mar nikaax ninkuu iskugu keena xaaraan qadcana weeye laakiin waa goorma waa intuu middaan qabaa middaasu ka xaaraan duu middaan furo amay ka dhimato tii kale xalaalay u noqonay soomaalidana aba yaqaana waaba siiyaan xiskiina yidhaahdeen marka waa bannaanta markay tanu ka dhimato xalaal noqone nabigu wuxuu caddeeyo ku daray oo la mid ah gabar iyo eedadeed inaan laisula guusa karin nabi maxamed wuxuu caddeeyey sala allahu calayh wasalam gabar iyo eedadeed inaan laisla guusa karin gabar iyo habaryarteedna inaan laisla guusa karin gabar iyo habaryarteedna inaan laysla guursan karin waa xaaraam qadcana xadiiska saxiixulmuslimka iyo bukhaariga labadaba ku sugan laa yujmacu bayna almar'ati wa camatihaa walaa bayna almar'ati wa khaalatihaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam guur la yskuguma keeni karo gabar iyo eeddadeed eeddada waxaa la sheegaya eeddada aabbaha la dhalatay eeddada sharcigaa weeyaan eeddo guud maahan oo kore gabar iyo eeddadeed gabar iyo habaaryarteedna layskuma keeni karo saddexdaasna waxay xaaraam ku yimiin xagga jamcinta xagga jamcinta haddii gabadhii ka dhimato eeddadii wuu guursan karo haddii eeddadii ka dhimato gabadha wuu guursan karo laakiin lama jamci karo gabar iyo habaaryarteed gabar iyo eeddadeed iyo laba gabadhoo dhalata waxay yidhahdeen ahlucilmigu taasna qaacido waxa u ah xagga jamcinta laba kastoo dumara oo haddii mid nin laga dhigo labadoodu aan isguursa karin oo guur isku qaban layskuma keeni karo nikaax taasaa qaacido u labadooda adugu fiiri mid nin ka dhig ma isguursan karaan hadday isguursan karaan waa la jamcin karaa haddaysan labadooda guur isku qabayn haddii mid nin laga dhigi lahaa fardan wa taqdiiran khalaas way aduguna iskuma keeni karin marka sharciga cajaa'ibtiisay ka mid tahay sababto ah fiiriya dumarka laysla qabo shayddaanka waa isku dira waa u nugul yihiin shayddaanka aadu iskugu dira marka ayagoo xaaraanba ay tahay inay isqabtaan oo laysku diro haddana ayagiyo qaraaba qaraabagoysnima ka dhalanay haddii laysla guursado qaraabagoysnima ka dhalanay qaraabagoysnimaduna waa dambi aad u qatar sidaas darteeda mara laysla guursan karo marka sidaan qaraabagoysnima meesha u iman marka sidaas ayaa yidhahdeen ahlucilmiga waxyaalaha loo xarimay taasaa ka mid a wa an tajmacuu inaad isku keentaan waa laydinka xaaraamtinimay bayna luktayni laba walaalaah ilaa maa shay maahane qad salafa hormaray wixii hadda ka hormaray ilahay waydinka cafiyey cafa allaahu camaa salaf laakiin hadda kadib ha isku keeninina gaalada waa samayn jireen waa soo islaami jireen waxa weeyaan ayagoo laba qaba wada dhalatay markaasaa mid ka dooro laleeyahy mid ka dooro a laleeyahy labadooda isku haysa maydid ma la ogola in allaaha allah kaana wuxuu ahaaday allah kafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan waalmuxsanaatu kuwa la qabo waa laydinka xaaraamtinimeeyey minanisaai dumarka xaalay ka mid yihiin tanna waxa weeyaan gabar nin leh waa ka xaaraan nin kale inuu guursay waa ka xaaraan gabar nin leh nin kale waa ka xaaraan gabar xataa ciddo ku jirto nin kale ka ciddo tirsaydoo rajciye ah nin kale inuu doonaa xaaraan qadcana wey iska day inuu guursadee marka waxaa laydinka xaaraamtinimeeyey dumarka ragga kale qabaan waa laydinka xaaraamtimiyey ilaa maa shay maahane malakaday milkiday aymaanuku milgiyaalkiina tan waa maxay laga soo istadnooday aayaddu sababu nusuulayba laheedba sababu nusuul ayay laheed saxaabada waa duuleen waxa weeyaan waadi awdaas meel la yidhaahday tageen waxay ka soo heleen gabdho badan oo gaala ayay ka soo qafaasheen muslimiintu oo qaniimo u soo heleen gabdhahaas ay soo heleen ragaay qabeen ragaa qabay gaala ah gabadha addoontaana ninku marka uu milkiyo xalaalay u tahy xalaalay u tahy xalaal ayay u tahy marka rag saxaabadii waa ka cabsaday waxay is yidhahdeen de ilaahay maadaama uu yidhi walmuxsanaatu min annisaa dumarka la qabo say noogu bannaanaanaya dumar la qabo nimanaa qabayn ile gabdhahanaan soo qafaalanay aayaddu markaasay soo degtay walmuxsanaatu min annisaa ilaa maa malagta imaamka waxa weeyaan dumarka la qabo waa idinka xaaraam oo waa laydinka xaaraamtinimeeyey ilaa kuwa addoommadaha soo qafaalataan maahan kuwaas waa xalaalay u yihiin sababto ah mar alla marka muslimiintu ay gacanta ku soo dhigaan nikaaxii hore waa fasaqma khalaas nikaaxii waa fasaqma keliya muslimiinta waxay sugayaan istibraa' waxa la yidhahdo oo gabadhan gaashaa la soo qabtay day uur leedahayna waa inay ilmihii dejido oo intay ka umuraydo ma bannaana haddaysan uur lahaynna hal caada waa inay ku dhacdo khalaas markaas kadib ay xalaal u noqonayda markaas kadib ayay xalaal u noqonayda ilaah wuxuu yidhi subxaana kitaaba allaahi calaykum kataba allaahu daalika arrintaas allah waajib yeelay kitaab allah ilaahay waajib yeelidiisa calaykum korkiina ku waajib yeelay axkaamtaas la soo sheegay waa axkaam ilaahay idinku waajib yeelay inaad ku socotaan wa an tajmacuu bayna alukhtayni sida ay xaaraam u tahay laba gabdhoodoo wada dhalatay guur in layskugu geeyo sidoo kale ayay xaaraam u tahay laba gabdhoodoo addoommo ah in addoonnimo ninku ugu wada galmoodo ila addoommadiisu u xalaa ninka ugu galmoodo marka labadooda milkulyamin uguma galmoo karo milkulyamiin addoonnimo labadooda wada dhabtay uguma galmoka ilaa wuxuu yidhi subxaana wa uxilla lakum waa laydiin xalaaleeyey maa waraa'a daalikum intaas wixii ka dambeeya intaas la soo sheegay wixii ka dambeeya waa laydiin xalaaleeyey an tabtaquu ka bedelo an tabtaquu inaad raadidaana laydiin xalaaleeyey dumarkii an tabtaquu nisaa mafcuulkiiya maxduufa an tabtaquu inaad raadidaan dumarkiiyaa laydiin xalaaleeyey biamwaalikum maalyaalkiina aad ku raadidaan maalkiina ku raadsada oo waxaway gabdhaha xortaana maalkiina ku guursada addoommadana maalkiina kusoo gata ku soo gata muxsiniina xaala atiin kuu is ilaalina markaad guursaydaan waxaad u guursataan inaad dhowrsanaataan hayra musaafixiina xaalo aadnaan ahayn kuwa biyo daadina oo waxweye ziradoon ah sifaaxa waxaa la dhahdaa zirada kuwa biya iska daadina xaalaadnaan ahayn maalkiina ku raadsada marka lay leeyahay ma ahan zino iyo tomasho raadsada ee waxa weeyaan dad guurdoon ah ee inay wax nikaaxsadaan raba idinkoo ah markaas maalkiina ku raadsada famaakii istamtactum aad ku raaxaysataan bihi maaga minhunna dumarka xaggooda aad uga raaxaysataan fa aatuuhunna siiya ujuurahunna meheryaalkooda ujradooda siiya dumarka aad guursateen aad ku raaxaysateen ha haysanina meherkooda meherka iska bixiya fariidatan mafruudaatin xaale ay yihiin meheryaalku kuwa la waajib yeelay fariidatan ay mafruudaatin meheryaalkaasoo xaale ay yihiin kuwa la waajib yeelay waa waajib ilaahay baa waajibiyey ha haysanina siiya gabdhaha meherkooda walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin fii maa shaygii taraadaytum aad raalli iskugu noqoteen bihi maaga min bacdi alfariidati qadarid ka gadaal fariidadan dambe waa qadarid kii horena waa waajibin marka la qadaro oo meherkii lagu heshiiyo waa intaas meherku kadib wixii raalli aad iskugu noqotaan damiin kama saarna wixii raallida iskugu noqona tiradii ka bateen waxaa ka mid a nuucii meherku ahaa nuucani gabadhu inay qaado a waxaa lagu heshiiye daa markaasay tiri lacag iiga dhig lacagaa lagu heshiye markaasay tiri dahab iiga dhig geelaa lagu heshiye markaasay tiri ar iiga dhig lo-aa lagu heshiye markaasay tiri badar iiga dhig dharaa lagu heshiye markaasay tiri lacag ka dhig wixii aad ku heshideen meerkaadii marka hore laysla gooyey markay qaadanaydo wixii ay ku heshidaan ood raalli isku noqotaan waa bannaan shay heel aan rabaa iiga dhig markaasaa tiri way waa kaaga dhiga dad idinkuma heshiideen wax dhiba mal dadnaan ku heshiinne wixii la magacaaba faraha laga saara waxaa soo gelaya waxaad raalli iskugu noqoteen day tiraa intaas waa kuu cafi intaasna isi markaad u dhiibto ay ku tiri intaan qaado ama adoon u dhiibin ay ku tiri intaas waa cafiya ha keenin iska da ee intaan keen bayrabta asaga ina cafi karta laakiin raalli waa inay tahay iyo doorashateeda ee qalqaalin iyo cagajuglayn iyo cabsi waa inaysan u geyn min bacdi alfariidati qadarid ka gadaal xaalu ahday bi maagaas bihidaasa laga xaalayna in allaaha allah kaana wuxuu ahaday allah caliiman mid ogaal badan xakiima oo xikmad badan macnahaas aan ku fasirnay famastamtactum bihi minhunna famastamtactum bihi minhunna waa qowl aqwaasha tafsiirka ka mida qowl kalaa jira famastamtactum waxay ka hadlaydaa nikaaxa laydhaha nikaaxulmutca culammada gabalaa yidhahdeen nikaax waxaa jira la dhihi jiray nikaaxulmutca macnihiisu waxay tahay waxawey ninku maalan waa safra magaalo tega u baahan yahay magaalada intuu joogo xaas u baahan yahay gabarhu la heshiina uu leeyahay aniga bilaan rabaa inaan meeshaan joogo bishaasaan rabi lahaa xaasan wada joogo qarashay iyaduna sheegay waxaa leedaa bil waxaan ku ogolay inagula joogto intaasoo qarash ay waxa wey ay ka qaadanaysaa markay ka qaadato qalaas bishu markay dhammaato fur xataa la dhihi maa ila awalba muddo mu'aqadu ahaay mu'aqad ayuu ahaa intaasu ku dhammaana day markaas isaga safarkii uu ka baaqdo oo muddo kale sii joogayo waa caqdi iyo heshiis cusub inay wada galaan haddana toban cashaan ku darsanahaye tobanka waxa weye dad ku darsaydo intaasaad qarashka ka dhigaysa nikaaxaas nikaaxulmutca la dhihi jira waana bannaanaa awalu islaamna waa bannaanaa jira aakhirkii nabigu waa xarrimay nikaax nikaaxle nikaaxulmutca wuu xarrimay ilaa qiyaamana waa xaaraam xadiidka saxiixulmuslimka nabi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam yaa ayuha annaas innii kuntu adintu lakum fi listimtaaci min annisaa aniga hadda kahor waxaan ah inaan idiin idmay inaad ku raaxaysan kartaan dumarka waina allaaha qad xarama daalika ilaa yowmi alqiyaama ilaahayna arrintaas waa xaaraantinimeeyey ilaa qiyaame laga gaaro ilaahay baa xaaraantin ilaa qiyaame laga gaaro ilaaha xaaraantinimeeyey faman kaana cindahu minhunna shay falyukhalli sabiila qofkii dumarka nuucaasa mid ka mida a hayey ha sii daayo walaa taakhuduu mimaa aataytumuuhunna shay-aa hantidaad siideen wax ka midana kama qaadan kartaan siida daayo halkaasaa lagu xarimay riwaayadaha gabal waxaa ku soo arooray oo waxa weeyaan muslimka fii xajatilwadaac ay aheyd waa aakhiru xayaati nabiy xajatilwadaac ay aheyd mana dhixi karta in la nasakhay sababtoo ah nabiga hadalkiisa miyaa been noqon kara nabiga yidhi ilaa qiyaame waa xaaraan marka mama dhici karto in dib laga nasakho soo ma jeedi in hadda dib inta laga nasakhay taxriimkii la xalaalay ma dhici karto ilaa nabi wuxuu yidhi ilaa qiyaama ilaahay xarim sidaasay xaaraam ku tahay nikaaxa mutcada la yidhaha nikaaxulmutca waa nikaax mu'aqad ah waa nikaax waqtiga laba sano isqabayna toban sano aan isqabno soddon sano aan isqabno konton sano mar hal sano laba bilood marba hadduu waqti leeyahay nikaaxulmutca la yidhaha xaaraan wey mana cag xirmayo zino wey waa zino maalinkaasaa la xarrimay intii ka dambayda waa zino xaaraan qadcana wey waxa wayaan rag meelaha safsafro oo danacaasu galay waa la sheegay waa xaaraan qadcana ma ujeedaa waxaa ku dhaqmaan shayaadiinta nimanka nacladu ha ku dhacdee raafidada shiicada nimankaasa ku dhaqmaan caadi iskaga dhamayo nikaaxulmut ilaa qaar ka mida aayatullahayaalka kuxunkaa leedaa shayaadiinta waxa weeye qaar ka mida gabar u dhalay loo keeno midaa ciraaq soo maray waxa weye qaar ka soo islaamay ayaa caddaynaya soo ma jeedi markaas wuxuu leeyahay mid aayatullahi ciraaq soo maray habeen gabara loo keenay subaxduu iska tegey subaxduu iska tegey halka habeenuu rabayba oo uu soo laabtay bacda cishriina sana haddana gabaraa loo keenay gabaraa loo keenay gabadhii habeenkoodan waxweye uu la joogay hadday iswarsadeen subaxdii isagaa dhalay mid aayatullaahi ah duub weyn madoow xiran oo habeen meeshaan maro hebel hebel layidhaha ku dhala ee tiri tiri hooyo marde waa aniga aayatullaahigaas weeye emir marka waa dhaqan oo aad u foolxun marka waa inay muslimiintu aysan dariiqa shayaadiinta marin والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد